Imtixaanka shahaadiga fasalka laba iyo tobnaad ee dugsiyada sare ee dalka laba kun labatan iyo afar laba kun labatan iyo shan ayaa si rasmi ah uga bilowday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose afar iyo tobanka bishan lixaad labada kun shan iyo labaatanka. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee Jubbaland, Axmed Faarax Cali Aweys, ayaa faahfaahin ka bixiyay habsami u socodka imtixaanka iyo sidoo kale tirada ardayda ka qaybgalaysa, wiilal iyo gabdho inta ay ka kooban yihiin, magaalooyinka uu ka bilowday ee Jubbaland iyo goobaha lagu galaya imtixaanka. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee Jubbaland, Axmed Faarax Cali Aweys, oo faahfaahin guud ka bixinaya habsami u socodka imtixaankana waxa uu yidhi.
Ee, daahfurka ee, imtixaanka fasalka layo tobnaad ee dugsiga sare ee dowladda jubbaland oo maanta ay bishu tahay afariyo tobanka bisha juun noo- oo shan iyo labaatan laba kun shan iyo labaatan nooga bilowday ee, dhammaan deegaanada jubbaland oo ka kooban saddex iyo toban xarumood ayuu imtixaanku ka bilowday Een, een, tirada guud ee ardada ee imtixaanka gashay waxaa weeye waa laba kun iyo sagaashan iyo shan arday waxaa wiilal ah kun iyo saddex boqol iyo siddeetan iyo saddex arday waxaa gabdho ah toddoba boqol iyo soddon iyo labo gabdho ah ayaa ka mid ah waxaa kaloo kormeerayaasha ahaayeen oo imtixaanka kormeerayo keenay oo dowladda federaalk ka keenay soddon iyo sagaal een, kormeere ayaa noo waday imtixaanka ilaaliyaasha imtixaanka ilaalinaya oo ka qayb qaadanaya waa boqol iyo afartan iyo toddobo een, macalin ama ilaaliye ciidanka amnigu wuxuu ka kooban yahay isaguna oo qaybihiisa kala duwana boqol iyo afartan boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan ee, dhinaca amniga ah Ee, tirada nadaafadda oo iyaguna ka qayb qaadanayay ee, goobaha imtixaanka lagu gelayo waa lix iyo labaatan gabdhood Ee, tirada gaadiidka waa- waxay ahaayeen iyaguna ee, shan iyo toban gaadiid ah ayaa ka qayb qaadanayay guud ahaan shaqaalaha imtixaanka ka qayb qaatay ee, deegaanada dowladda jubbaland oo dhan waa saddex boqol iyo afartan iyo toddobo imtixaankii si fiican oo maaragtay wanaagsan ayuu noogu bilowday maanta Ee, maadadii koowaad ayaana hadda ee, gabagaba ah oo dhammaad ah waxaan rajaynaynaa lixda beri oo soo socota inuu sidaas ilaahay noogu dhammeeyo oo uu si wanaagsan oo sharaf leh uu noogu dhammaado aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu